dowladda soomaaliya ayaa mar kale ku celisay siyaasaddeeda ku aadan maamul samaynta gobollada dalka gaar ahaan gobolka jubbada hoose oo muran weyni uu weli ka taagan yahay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed ayaa v o a u sheegay in dowladdu aysan maamul korka uga keenayn kismaayo balse ay tahay in maamulku uu ku yimaado rabitaanka dadka deegaanka mas-uuliyadda dowladduna ay tahay oo keliya fududaynta iyo kor kala socoshada qaabka maamulka loo dhisayo hadalkan wasiirka ayaa daba socda shir ay shalay yeesheen golaha wasiirada dowladda soomaaliya oo looga hadlay sida ugu habboon ee maamul loogu samayn karo gobollada iyo magaalooyinka laga xoreeyey al-shabaab falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha ugu helisa ayaa wasiirka qadka taleefanka ee magaalada muqdisho kula xidhiirtay waxayna ugu horreyn weydiisay qaabka maamulu samaynta ee golaha wasiiradu ka hadleen
go-aankaasi dowladiisu waxay tahay wuxuu ka duwayaa barnaamijka ah in awoodda dowladnimada la baahiyo oo lagu baahiyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka oo mar kasta degmo kasta oo gacanta iyo awoodda dowladda kusoo biirtaba in maamul loo sameeyo barnaamijku marka wuxuu uqeebsan yahay saddex fays oo kala kakala kala dambeeya waaye fayska koowaad waxa waaye in maamulo oo kumeel gaar ah oo heer degmo kadibna heer gobol ah in la sameeyo maamuladaas marka waxay ku samaysmayaan odayaasha degmo kasta odayaasha oo maaragtay iyo waxgaradka degmadaas iyo xildhibaanada federaalka ah ee kasoo jeeda degmadaas ayay wasaaradda waxay la sameynaysaa wadatashi guddi ay wasaaradda saartay ayaa degmada tegaya wadatashi ayay la sameynayaan wadatashigaas ayaa waxaa kasoo baxaya oo la rabaa inay kasoo baxaan maamulkii degmadaas ay yeelan lahayd wasaaradduna doorkeeda waxaa waaye inay fududayso wadatashiga kadibna ay magacaawdo maamulkaas dadka ay isla garteen inay ayada warqad officiala kusoo saarto oo ay magacaawdo markii heer degmo oo gobolka la wada dhameeyana heerkii gobol haddana in sidaas oo kaleeto waxgaradkii gobolka iyo xildhibaanadii gobolkaas kasoo jeeday intana isu keeno inay sidoo kaleeto maamulkii gobolka uu halkaa kasoo baxo wasaaradduna marka maamulkaasna isla gartay oo dadka waxgaradka ah iyo xildhibaanada gobolka ay isla garteen in maaragtay warqad oo rasmi ah ay kusoo saarto wasaaraddu marka wasaaraddu waajibaadkeeda waxaa waaye inay fududayso wadahadalkaas iyo maaragtay bulshada dhex maraya oo maamul samaynta ah iyo inay magacaawa kama dambaysta ah ee yeelato iyada waxaa jirta in horey madaxweynuhu uu sheegay in goobaha laga xoreeya al-shabaabka dadka ku nool iyaga ay maamul soo dhisan doonaan maxaa iska bedelay go-aankeenii hore maya waa isla ayadiiba de anaga hadda anaga maamulaan dhisaynaa ma aana dhihin annaga maamulku waa fududaynaynaa laakiin maamulka cidda uu ka ka imaanayo uu ka imaanayo waa dadkii deegaanka ayuu maamulka ka imaanaya laakiin anagu isku keenista iyo wadahadashiinta iyo fududaynta iyo marka ugu dambeysa maamulka ay isla afgartaan magacaawgiisa si official ah siduu u noqdo maamulkaa maamul dowlad ka wakiil ah oo awoodii dowladnimo iyo hayladii dowladnimo xambaarsan oo huwan ayaan si official u magacaabeynaa maamulkii ay ayaga isla soo garteen marka waa labada arrimood waa laba arrin waa laba arrin oo isku mid ah maaha laba arrin oo isburinaysa maaha waxaa jira in deegaanada qaar maamullo kumeel gaara loo sameeyey oo dadka deegaanku ay sameeyeen meelaha ugu badan hadda uu muranku ka taagan yahay waxaa ka mid a magaalada kismaayo maxaad ka yeelaysaan maamul u sameynta maadaama waktina ay qaadatay dadkii deganaa qabaa'iladii kala duwanaaye gobolka deganaana aanay fakar midaysan ilaa ay hadda ka lahayn qaabka maamul loogu sameynayo maxay tahay siyaasada dowladda ee ku wajahan kismaayo kismaayo anigu waxaan u aragnaa magaalo magaalooyinka soomaaliyeed ka mid ah siyaasada guud ee maaragtay dalka guud ahaan lagu dhaqaayo unbaa iyadana qeyb ay ka noqonaysaa kismaayo maamul oga imaanayo magaalada muqdisho oo muqdisho looga soo magacaabayo malaha sida magaalooyinka kale iyo degmooyinka kaleba maamul magaalada muqdisho looga soo magacaabayo uusan u jirin kismaayo maamulka kumeel gaarka ah in loo sameeyo hadday noqoto in loo sameeyo dadkeeda ayaa maamulka kumeel gaarka ah samaysanaya dadkeeda ayaa ka wada hadlaya dadkeeda ayaa wax qeybsanaya dadkeeda ayaa dadka maamulka u noqonaya soo soo magacaabaya oo maaragta keensanaya haddii maamulka hadda jira ay soo magacaawdaan iyo hadday maamul kaleba soo magacawdo marka wax gaar ahoo ayadu maaragtay ku gaar ah oo maaragtay ama lagu xoogayo ama lagu duuduubayo ama kor looga keenayo haba yaraatee male sida degmooyinka kale iyo gobolada kale soomaaliya wax kor looga keenaya haba yaraatee isu jirin ugu damba intii mudan wasiir dilalka wariyaasha aaday ugu soo noqnoqdeen magaalada muqdisho wariyihii ugu dambeeyey shabeellan waata lagu dilay degmada wada jira ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay in baaritaana aada wadeen ku aadan dilalka wariyayaasha maxaa natiijo ah oo kasoo baxay maxaase tallaabo dheeriya oo aad ka qaadaysaan dalalka wariyaasha baaritaanadaas walaashay si fiican bay u socdaan welina hadda wax hadda oo hordhac ah oo annaga ka hordhacna aan rabno inaan sheegnana ma rabno laakiin baaritaanada hadday ahaan lahaayeen booliska iyo nabadsugidaba guddi ka kooban ayaa arrimahaasi ku jira waxaan anagu si cad oo u tilmaamnay in sababaha keena mar walba in wariyaasha la beegsado oo qeybaha kale bulshada wariyaashu ay kasoo maaragtay kasoo horumaraan oo ayaga keligood loo beegsado in baaritaan qoto dheer lagu sameeyo waxaan kaloo ayadana sidoo kale amarnay in si gaar ah inkastoo wariyaasha dhan la wada dilo laakiin si gaara idaacadda shabeelle wariyayaasheeda sida gaarka loo bartimaamsada iyadana waxa ay ujeedada ka dambeyso in si qoto dheer loo soo baaro iyo deegaane qaar oo si gaara laga yaabo in wariyayaasha loogu beegsado ayadana sababaha keena marka waxaas waxaan rabnaa in baaritaan qoto dheer oo xalkiisina maaragtay marka dambe uu la socon doono inay kasoo baxaan waxaan runtii aada uga xunnahay dilka wariyaasha waxaan mar walba rabnaa wariyaashu inay helaan xorriyad ay waxa saxda ay ku sheegi karaan waxa maaragtay bulshadaani wanaageedii iyo qiimaheeda ay ku sheegi karaan warka saxa ah iyo maaragtay xogta sax ahana ay ku baari karaan ku sheegi karaan inay helaan ayaan aada iyo aada u jecelnahay oo marna aan abayuus iyo caburin iyo midna lagu sameyn kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo qadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu warramayay falastiin axmed imaan oo stuudiyaha igu helisa